iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka kolosay salaan anigoo ah bawlos oo ah rasuulkii ciise masiix xagga doonista ilaah iyo walaalkeen timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa quduusiinta iyo walaalaha aaminka ah ee masiixa ku jira oo kolosay jooga nimcaha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah mahadnaqid iyo duco waxaannu ku mahadnaqnaa ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix annagoo had iyo goorba idiin soo ducaynayna waxaannu maqalnay rumaysadkiinna xagga ciise masiix iyo jacaylka aad quduusinta oo dhan u qabtaan rajada jannada laydiin dhigay aawadeed taas oo aad hore ugu maqasheen hadalka runta ah oo injiilka kaasu waa idin yimid xataa siduu ugu yimid dunida oo dhan isagoo midho dhalaya oo kordhaya sida uu idinkana midho idinku dhalayo ou idinku kordhayo tan iyo maalintii aad maqasheen oo aad ogaateen nimcada ilaah oo runta ku jirta sidaasaad ka barateen gacaliyaheenna ebafras oo addoonnala ah oo masiixa u ah mididiin aamin ah aawadeen kaas oo weliba noo caddeeyey jacaylkiinna ruuxa ku jira ciise masiix wuxuu yahay iyo wuxuu sameeyey sababtaas daraaddeed tan iyo maalintii aannu taas maqalnay ma aannu joojin inaannu idiin soo ducayno waxaannu ilaah idiin baryaynaa inay idinka buuxsanto aqoonta doonistiisa xagga xigmadda iyo waxgarashada ruuxa oo dhan inaad u socotaan si rabbiga istaahisha oo aad wax kasta isaga kaga farxisaan idinkoo midho ku soo saaraya shuqul kasta oo wanaagsan oo ku sii kordhaya aqoonta ilaah weliba waxaannu ilaah baryaynaa inaad ku xoogaysataan xoog oo dhan sida uu yahay itaalka ammaantiisu xagga adkaysashada iyo dulqaadashada farxadu la jirto oo dhan mahad baannu u noqaynaa aabbaha inaga dhigay kuwa istaahila inay ka qayb qaataan dhaxalka quduusiinta nuurka ku jirta isagu waa inaga samata bixiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inoo beddelay boqortooyadii wiilka jacaylkiisa kaas oo aynu ku leennahay madax furasho ah dembidhaafka isagu waa suuraddii ilaaha aan la arki karin oo ah currudka uunka oo dhan waayo wax kastaba isagaa uumay waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amarro wax walba isagaa uumay oo loo uumay isagu wax kastaba wuu ka horreeyaa oo wax kastaaba isagay isku haystaan oo isagu waa madaxa jidhka kaas oo ah kiniisadda oo isagu waa bilowgii iyo curradka kuwii dhintay ka kacay si uu uga horreeyo wax kastaba waayo waxa aabbaha ka farxisay in buuxnaanta oo dhammu ay isaga ku jirto iyo inuu isaga wax kastaba xaggiisa kula heshiiyo isagoo kula nabday dhiigga iskutallaabtiisa hadday yihiin waxyaalaha dhulka jooga ama hadday yihiin waxyaalaha samooyinka ku jiraba idinka waa hore waxaad ahaydeen kuwa ajanabi laga dhigay oo maankiinnana cadow baad ka ahaydeen xagga shuqulladiinna sharka ah laakiinse haatan isagu wuxuu idinkula heshiiyey jidhkiisii aadmiga oo dhintay inuu isaga hortiisa idin keeno idinkoo quduus ah oo aan iin iyo eed midna lahayn haddii aad ku sii jirtaan iimaanka oo aad gun iyo xidid adag ku leedihiin oo aydnaan ka fogaan rajadii injiilkii aad maqasheen kaas oo lagu wacdiyey uunka samada ka hooseeya oo dhan oo anigoo bawlos ah layga dhigay mididiin qaybtii uu bawlos ka qaatay shuqulka ciise masiix haatan waxaan ku farxaa xanuunsigayga aan idiin xanuunsado oo waxaan dhammaystiraa dhibaatooyinka masiixa oo jidhkayga ku dhiman jidhkiisa aawadiis kaasoo ah kiniisadda taas waxaa la iiga dhigay mididiin xagga wakiilnimada ilaah oo aniga aawadiin la ii siiyey inaan dhammaan erayga ilaah ku wada wacdiyo wuxuu ahaa wax aan la garanayn oo qarsoonaa tan iyo weligiis iyo qarni kasta laakiinse haatan waxaa loo muujiyey quduusiintiisa kuwaas ilaah baa ku farxay inuu iyaga ogaysiiyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta qarsoodigan ee ku dhex jira qurumaha kaas oo ah masiixa idinku jira oo ah rajada ammaanta isaga waannu naadinnaa annagoo nin kasta waaninaynaa oo nin kasta wax ku baraynaa xikmad oo dhan inaannu nin walba horkeenna isagoo masiixa kaamil ku ah taas ayaan u howshoodaa anigoo aad u dadaalaya sida uu yahay shuqulkiisa si xoog leh igaga dhex shaqeeya